أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada ay ugu goheynana waxaa ka mid ah in ka badan boqol murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo qaraar oo ka dhacay deegaanka beerayabaal ee wilaayada hiiraan kooxaha waxayska caabinta filistiin ayaa ku dhawaaqay in la dilay taliyihii guud ee ciidamada mid ka mid ah garabyada militariga ee muqaawamada iyo saraakiil kale intii uu socday cudwaanka yahuudi ee qaza howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee dalka kenya ugu yaraan kun ruux oo shacab ah ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ardayda markiska khadiija binti khuweelid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada bay ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay kadib shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kooda shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan in ka badan boqol murtad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo qaraar oo ka dhacay deegaanka beerayabaal ee wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dagaallo culus oo muddo saacado badan qaatay ayaa shalay gelinkii dambe waxay ka dhaceen deegaanka beerayabaal ee duleedka magaalada buulaburde kuwaasoo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada dagaalada ayaa yimid kadib markii murtadiintu ay weerar ku soo qaadeen saldhigyo mujaahidiintu ay ku leeyihiin deegaanka beerayabaal waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo lagu jabiyey cadowga in ka badan toddoba jeer saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in dagaaladaasi lagu dilay shan iyo labaatan murtadiin ah oo isugu jiray saraakiil iyo askar dhaawaca murtadiinta ayaa gaaray ilaa siddeetan murtad oo lagu dhaawacay dagaalada kuwaasoo la geeyey magaalada buulaburde cadowga ayaa goobaha dagaalka uga cararay sidoo kale meydadka murtadiin lagu dilay dagaaladii ka dhacay beerayabaal idaacadda andalus ayaa heshay qaar ka mid a magacyada murtadiinta lagu dilay dagaalada waxayna kala yihiin kow maslax cabdulaahi geesey labo cabdiweli gacamey saddex muuse xasan afar nuur axmed sharaawe shan jaamac suldheere lix gacal xuseen sabriye toddobo ibraahim xasan faarax siddeed cabdi barre qoordheere sagaal maxamed sabriye faarax waa sargaal dagaalka ayuu ku dhintay toban maxamed salaad cusmaan kow iyo toban maxamuud cabdulle cabdi madax labiyo toban shariid maxamuud colow sidoo kale waxaan helnay magacyada qaar ka mida dhaawacyada murtadiinta waxayna kala yihiin kow cabdi buuxsade waa sargaal oo ah abaanduulo ka tirsan nabad sugidda hirshabeelle labo xuseen guure cawaale saddex cabdi bilaawe waa sargaal afar maxamed xasan cabdi dhaay shan jaalle cabdille digaay afartii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa duleedka degmada buulaburde ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaana cadowga alle ee murtadiinta dagaaladaasi lagu gaarsiiyey khasaare culus waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan boqol iyo siddeetan isugu jirtay saraakiil iyo askar murtadiin ah mahadsanid abu xasaan kooxaha waxayska caabinta filistiin ayaa ku dhawaaqay in la dilay taliyihii guud ee ciidamada mid ka mid ah garabyada militariga ee muqaawamada iyo saraakiil kale intii uu socday cudwaanka yahuudda ee khaza nuur cali warsame abushiiba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya abu cubayd oo ah afhayeen ka mid ah garabyada militari ee kooxaha iska caabinta ayaa kelimad uu jeediyey ku shaaciyey in la dilay maxamed addayiif oo ku magac dheera abu khaalid kaasi oo ahaa taliyaha guud ee waxooga mid ka mid ah garabyada hubaysan ee muqaawamada falastiin maxamed addayf ayaa ahaa mas-uulkii ku dhawaaqay howlgalka caanka ah ee ciidamada yuhuudda lagu dhiigbixiyey ee duufaanta alaqsa waxay kooxaha wax iskacaabintu sidoo kale sheegeen in intii uu socday cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah dadka reer khaza la dilay marwaan ciisa oo ahaa ku-xigeenka abuu khaalid sidoo kale waxay kooxaha iska caabintu shaaciyeen in howlgalkaasi intii uu socday ee iska caabinta ka dhanka ah ciidamada yuhuudda la dilay ilaa shan xubnood oo kale oo saraakiil sarsare ah oo ka tirsanaa taliska ciidanka ee uu hoggaanka u hayay maxamed addayf abuu cubayde ayaa tilmaamay in raggan hoggaanka u ahaa ciidanka wax iska caabinta ay gacanta yuhuudda ku baxeen iyagoo ka barbar dagaalamayey ciidamadooda iskana caabinayay ciidamada yuhuudda ee gudaha u soo galay marinka khaza horey waxaa loo shaaciyey iska caabinta ka dhanka ah ciidanka yuhuudda ee gudaha u galay khaza in lagu dilay yaxya sinwar oo ka mid ahaa hoggaanka kooxaha iska caabinta ee falastiiniyiinta kaasoo la dilay isaga oo iska hor imaad toos ah kula jira ciidamada sahayanada dadka reer khaza oo dulmidiidka ah ayaa halgan adag oo guulaystay la galay gumaystaha iyagoo halgankaasi ku waayey ku dhowaad konton kun oo shuhado ah oo u badan carruur haween iyo waayeel mahadsanid abushayba howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee dalka kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya laamo ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kulanyo saliibiyiinta kenya ah oo ka baxay xerada buurta koomole kuna sii jeeday magaalada kuyunga ee gobolka laamo ee ay xoogga ku haysata saliibiyadda kenya qaraxa ayaa haleelay gaari kooyal ah goobta ayuuna ku basbeelay waxaana sidoo kale bakhtiya dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee la socday gaarigaasi laba diyaaradood oo herokobtar ah ayaa goobta soo caga dhigatay iyagoona halkaasi ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya ugu yaraan kun ruux oo shacab ah ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abwaaiman ayaa warbixinta warkaas ee noo haya dhowaan waxaa deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka bilowday mashruuc ballaaran oo si weyn uga faa'iidaysanayaan kumanaan qof oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada kuwaas oo haatan gaaray deegaano hor leh oo dawaqaybin iyo adeegyo kale oo dhanka caafimaadka laga samaynayo in ka badan kun qof oo isugu jira bukaano qabay cudurro kala duwan ayay dhakhaatiirtu la kulmeen islamarkaana si howlkarnimo leh ugu adeegeen kamana tegaynin ilaa ay uga dhammaystiraan baahiyaadkooda allaha fadligiis sidaas ayuuna mashruucan si aada ugu fidayaa deegaano kala duwan dhakhaatiir iyo howlwadeenna ka socda maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jamaame iyo deegaanada hoostaga ka wada mashruucan waxaana si aada ugu farxay hawshan barakaysan bukaanada iyo eheladooda oo ay sii dheer yihiin hormuudka bulshada oo ay ugu muuqdaan salaadiinta iyo nuqabada wilaayada jubbada hoose ugu horreyn waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadkii qaliinada loo sameeyey kuwaas oo ka mid ah boqolaal qof oo baaritaano lagu sameeyey kuwa kombyutaro la saaray iyo dadweyne siyaabo kala duwan qaliinoo loogu sameeyey bural dhabarka iyo garabka igu tiilay ase ahaatee wixii magaalooyinka oo laga doona lahay waxaa laisku keenay xaafidaha oo degmada jamaam alxamdulilah burada sii fuda ligu saaray oo daqiiqa gudaheeda ah haddana caafimaadkeyga waa nadiif qaliina ligu sameeyey magaceyn waxaa layidhahdaa maxamed bishaar degmada jamaam baa ku dhashay afartan iyo laba jir baa ahay haddana ay taxdareen la-aan ah caafimaadkeyga okay waay afar sano ka hore isku arkay alxamdulilah xale hurdada hurdadayntaas si ka fiicnaa oo hurday aad baa u wanaagsanhay anigana waxaa ka mid ahaa bukaanada mid ka mid a bukaanada qaliinka lagu sameeyey oo laga qalay fiskol iyo baabasiiri alxamdulilah insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa in ayagoo mithalkooda oo kale ilaahay uu noo badiyo juhdi noocan oo kaleeta ahna waxaan ku bogaadinaynaa dadkii mas-uuliyaddaas iska lahaa inay mar walba kusoo celceliyaan baahida ummadda si loo daboolo si aynan ugu baahanin cadowgeeda suldaan cabdulqaani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada hoose ayaa bogaadiyey gurmadkan ballaaran ee daawaqaybinta iyo bixinta adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah sida baaritaanada iyo howlaha la midka ah maantana alxamdulilah dhinacii kale oo degti kale ee webiga oo maaratay wilaayada jamaame iyo kamsuumo iyo eriyadan maarata dadkan xeebta tuulooyinkan iyo dhulkan maaratay wilaayada hoos yimaada wilaayada jamaame ayaa hawshaa laga wadaa waa hawl marta runtii faa'iido badan caafimaadkuna dee si guud waxaan ognahay muhiimadda uu leeyahay Ee, hadda isbitaalka waxaa ka socda hawlo qaliina oo majaanan macnaha lacag la'aan dadkuna maaragtay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin kismaayo iyo xamar iyay u aadi jireen Ah, qaliinadu waa ma qofku dee borooyin iyo baabasiiro iyo xanuuno badan baa ma jira wixii oo dhan baa laga qalayaa dadka oo lacag la'aan lagaga qalayaa oo lacag la'aan lagu daweynayaa marka waa aad iyo aad ayaan mashruuc u wanaagsan oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oo dadku ka faa'iidaysteen ilaahay baa ku mahadsan uma xarakada iyo maaragtay wilaayadeena jubal islaamiya asufla ayaa ku mahadsan wuxuu ahaa mashruuc ballaaran oo qiiro maxabo iyo wanaag mujaahidiinta ugu xoojinaya quluubta qof walba oo arka muuqaalada bulshada wax loo qabanayo iyo ragga jilba culusta ah ee fulinaya mashruucani waxay ogaanayaan ahmiyadda waxqabadka iyo dadaalada ay mujaahidiintu ku bixinayaan bulshadooda inaysan ahayn wax laga rabo igu sawir iyo raacitaanka habab hay-adaha reer galbeedka looga dalbanayo kaalmo bani aadanimo sida ay sheegtaan iyo xitaa laaluush bulshada boor isku qaris looga dhiganayo balse waa mashruuc sii soconaya islamarkaana gaari doona deegaano kale oo hor leh sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo maktabka dhexe ee caafimaadka waxaana asal u ah awaamiirta uu islaamku farayo dadka muslimiinta oo ah inay iskaashadaan isgarab istaagaan ku dadaalaan kooda aan taagta lahayn midka garab qabashada u baahanna la taakuliyo mactanid abu ayman ardayda markaska khadiija binti khuweelid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada bay warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan gabdhaha wax ka barta markaska umu khadiija ee degmada buulo fullaay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed iyo waxyaabaha markaska ay ka bartaan wuxuu ahaa bandhig heer sare ah oo la geliyey juhdi iyo dadaal dheeraad ah taasoo muujinaysa in gabdhaha dhigta markaskan ay yihiin gabdha ku dadaalaya barashada cilmiga sharciga gabdhahan waxaa wejiyadooda ka muuqday farxad ku aadan inay baranayaan qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam markaskan ayaana ka mid ah maraakiista ugu tayada badan dhanka waxbarashada ee ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buulafullaay maalmaha qaarkood ardayda iyo macallinka ayaa ku subciyey qur-aanka kariimka iyagoo ka soo bilaaba suuratulbaqara ilaa suuratuunnaas qayb ka mid a subacaas ayaana bandhigga ka mid ahaa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعة ولا يؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون mid ka mid a gabdhaha wax ka barata markaska khadiija ee degmada buulafulla ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabaha ay markaskan ku bartaan markaska maylka baray qur-aanka kariimka iyo axkaamtiis iyo axaadiista nabaga sunnada nabaga sallallahu alaihi wasallam siirada rasuulka alka barade markaska mayba mayleeraa isuleya halqadooyin aley subac aley si isinba mayleeraa isu dareemasan mis dheegasan markaska mayleya qiib oo tafsiir eeley qur-aanka kariimka oo tafsiir eelka akhriye alxamdulilaah ilaahay baan ka mahdiyaan eeda mayleeraa is walbarashadiis xawli an ka socoto markan aan u gudubna qayb kale oo ka mid a bandhiggii ay sameeyeen gabdhaha markaska khadiija ee degmada buulafullaay وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبروا خارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu allii naba rumeeyow idaa nuudiya haddii la kanaali lisalaati salaada min yowmi aljumcati fii yowmi aljumcati maalinta jimaadece fascow dareere ilaa dikrillaahi ilaahay xusjiyay oo salaadeen dareere wadaruu kataba albeeca beecana kataba daalikum kaasey oo isin beeca katabtaan oo salaadan dareertaan khayru lakum siin khayr badan in kuntum haddiisin idin taclamuuna haana wal og sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa kula dardaarmay gabdhaha wax ka barta maraakiista iyo macaahidda ku yaalla wilaayada in dadaalka ay wadaan ay dadaal kaloo dheeraada ku sii daraan islamarkaana ay waxgaarsiiyaan gabdhaha fadhiya ee aan nasiibka u yeelan inay soo xaadiraan goobaha waxbarashada sangaar amay tahniidaane bogaaliyaane gabdhaha maraakiista dhakadow iyo maylahay macaahidda lamada mayla ahaa jazaakumna allahu khayran dadaalkii runtii waa dadaalka dayasho mudangu gabdhaha muslimaadka ee ahoo meelo kale rooga ama ahaan magaalada tan gudaajamba ka noolo khayrkaas iyo wanaagaasi wilahandeernahan ku qeybgaadada hayna wal anila ka wacdi mudugu dadaalkiisa ka jartan may waa hay-adaasiin ka bogaadiyaana ilaahayna siin weydiyaana na siin daa'im weelo wanayna siin ka garab surugna dadaalka insha allahu walka daraha sii kordhiya bandhigan ay sameeyeen gabdhaha wax ka barta markaskan ayaa ku soo aaday xilli maalmo ka hor sidan oo kale gabdhaha wax ka barta macadka arricaaya ee degmada buula fullaay ay soo bandhigeen qayb ka mid ah aqoontooda diineed ee ay macadka ku barteen kadib munaasabad ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo ka dhacday gudaha macadka maataned abu xasaan ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay kadib shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka cabduqaadir maxamed harbaani ayaa warbixinta warkaasi noo haya kooxaha gurmadka degdega ah ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in diyaarad ay saarnaayeen lixdan qofood oo rakaab ah iyo afar qofood oo shaqaale ah ay ku burburtay washington d c diyaaradan rakaabka ah ayaa burburtay kadib markii iyadoo hawada ku jirta ay xalay fiidkii isku dhaceen diyaarad kale oo nooceedu yahay helikobter oo ay leeyihiin ciidanka militariga ee maraykanka sida ay warar ku tibaaxayaan labadan diyaaradood ayaa isku dhacay xilli ay diyaaradda rakaabku ku dhoweyd in ay ka degto garoonka maxalliga ah ee diyaaradaha ee ronald reagan oo u dhow magaalada caasimadda ah labada diyaaradood ayaa ku dhacay webiga potomac ee isku xira washington iyo waqooyiga gobolka virginia waxayna warfidiyeenada qaar soo xiganayaan ilo ka tirsan booliiska oo sheegay in kooxaha gurmadku ay ilaa iyo hadda haleelin meydadka siddeed iyo toban qofood warbaahinta c n n oo soo xiganaysa ilaa ammaanka ah ayaa waxa ay sheegtay in kooxaha samatabixintu ay awoodi waayeen in ay soo saaraan dad badbaaday iyadoo ilaa iyo hadda kooxaha kuusitaanku ay howlgallo ka wadaan webiga potomac ciidamada maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaaradda helikobterka ah ay la socdeen saddex askari oo ka tirsan militariga maraykanka mana aanay bixin faahfaahin intaasi dheeri ah waxaana sida la sheegay goobta uu shilka ka dhacay ay saddex meel oo keliya u jirtaa aqalka cad ee maraykanka madaxweynaha maraykanka gaal donald trump ayaa waxa uu sheegay in si buuxda loogu wargeliyey shilkaas uu ku tilmaamay mid argagax leh isaga oo sheegay in uu bixin doono faahfaahin dheeraad ah marka ay soo baxaan diyaaradda rakaabka ah oo ay leedahay sharikadda american airlines ayaa ka soo kictintay magaalada wakiita ee gobolka kansas halka diyaaradda kale oo ah nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano black hawg ee ka soo duushay saldhigga militariga maraykanka ee fort balvor ee magaalada alexandria ee gobolka virginia mahadsaned rabbaani warbixintaasna waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu